kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka xiisad siyaasadeed ayaa mar kale ka soo cusboonaatay somalilan kadib markii golaha guurtidu ay muddo kordhin u sameeyeen madaxweynaha iyo golaha wakiilada somalilan go'aankan ayaa ka caraysiiyey xisbiyada mucaaradka ee somalilan oo iyagu sheegay inaan la aqbali karin islamarkaana uu go'aankani dhibaato siyaasadeed u horseedi doono somalilan waddamada taageera somalilan iyo qaramada midoobey ayaa iyagu go'aankan walaac ka muujiyey iyagu ku baaqay in miiska wadahadalka laysugu yimaado si looga wada xaajoodo wakhtiga doorashada iyo weliba muddo kordhinta xukuumadda somalilan ayaa iyadu dhinaceeda ku baaqday inay furayso wadahadallo ay la gelayso mucaaradka si loo dhammeeyo muranka ka dhashay muddo kordhinta haddaba go'aanka muddo kordhintu muxuu u horseedi karaa somalilan xisbiyada somalilan se ma ka heshiin karaan muranka haatan taagan su-aalahaasi iyo kuwo kaleba waxaa falanqaynaya oo barnaamijkeennan faaqidaadda ka qaybgelaya wasiirka warfaafinta ee somalilan cabdilaahi maxamed daahir cukuse oo magaalada hargeysa ku sugan injineer faysal cali waraabe guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucud oo isaguna magaalada hargeysa jooga iyo doktor siciid sheekh maxamed oo ahaa aqoon-yahan ku sugan magaalada toronto ee dalka kanada islamarkaana madaxa u ahaan jiray jaamacadda somalilan technology su-aasha koowaad waxaan u bandhigayaa wasiirka warfaafinta cabdilaahi cukuse wasiir sidaan la soconno golaha guurtidu waxa ay muddada u kordhiyeen golaha wakiilada iyo madaxweynaha kadib markii dib u dhac ay doorashadii ku timid mas-uuliyadda in doorasha dhacdana waxa ay ahayd mas-uuliyad saaran xukuumadda madaxweyne silaaniyo marka miyaanay u muuqan in mas-uuliyaddii idinka saarnayd in doorasha somalilan ka dhacdo inaad dayacdeen bismiillaahi raxmaan raxiim walaal doorashooyinku dalka inay ka qabsoomaan mas-uuliyaddeeda koowaad iyo guud ahaanba mas-uuliyadda qaybaheeda kala duwan waxyaabaha ay u baahan tahay inay doorashadu ku qabsoonto waa hubaal inay xukuumaddu hormood ka tahay marka mas-uuliyaddaasi ayaa laba noqonayso mid waa mas-uuliyad toos ay u leedahay midna waa mas-uuliyado lala oo ay la wadaagaan hay-adaha kale ee awoodda u leh ama ay gacantooda ku jirto inay diyaariyaan waxyaabaha ay doorashadu ku qabsoomayso xukuumaddu waxay si fula uga soo baxday mas-uuliyadihii ka saarnaa ee tooska ahaa ama kaga beegnaa inay doorashadu dhacdo mana jirto mas-uuliyad keliya oo agteeda ku baaqatay hadday noqon lahayd kharashkii doorashooyinka oo miisaaniyadda ku jira diyaarna u ahaana loona shubay hadday tahay kharashkii diiwaangelinta codbixiyayaasha kaga beegnaa xukuumaddu inay bixiso oo ay bixisay ee ay qorsheeyeen commishinka doorashooyinku markaa hadday noqon lahayd magacaabidda commishinka doorashooyinka hadday noqon lahayd xeerarkaa la diyaariyey diiwaangelinta codbixiyayaasha iyo ta madanigaba iyo hadday noqon lahayd kharashaadkaaba saasay xukuumaddu intii kaga beegneyd dhinaceeda toos ay u wada fulisay waa tahay guddiga doorashadu iyagu waa kuwii go-aanka soo saaray sheegayna in doorashadu ay sanadka dambe dhacayso bisha juun kowdeeda iyadoo taasi ay meesha taallo waxaa soo baxay go-aankan golaha guurtida ee muddo kordhinta maxaa markaa maxaa maxaa keenay markaa maxaa loogu baahnaaday muddo kordhintan mar haddii guddigii doorashadu ay go-aan soo saareen doorashadu waktigii dhacayso maxaa loogu baahnaaday in muddo kordhis la sameeyo waxa weeye doorashooyinku inay waktigoodii ku qabsoomaan ayaa ugu wanaagsan dadaalka ugu badan ee dhammaan dhinacyada oo dhami inay galaan ay tahayna kaasuu ahaa xukuumadduna dadaal kasta oo ay samayn kari lahayd way dhamaystirtay dhinaceeda laakiin commissionka doorashooyinku waxa ay iyagu cayimaan waktiga ay doorashadu dhacayso xilli xilli muddaxileedka hay-addaas markaasi doorashada loo qabanayo masalan marka shan sannadood la doortay madaxweyneha iyo ku-xigeenkiisa shantaas sannadood gudahooda iyagu xaq u leeyihin inay cayimaan maalinta ay doorashadu dhacayso sharci buu leeyahay dalku dastuur baanu leeyahay markaa iyagu marka ay muddaxileedkii ay awoodda u lahaayeen cayimaadeeda dhaafto waxa ay soo jeediyaan qorshaha ay leeyihiin kaasaanu dhignay oo suurtagal bay noo tahay waktigaas dambe in naloo sharciyeeyo inaanu doorashadii qabano sharciguna wuxuu awooddaas siiyaa golaha guurtida oo keliya iyaguna way sheegeen sababihii iyo wixii ay u cuskadeen waa tahay waxaan soo gelinayaa injineer faysal cali waraabe faysal haye bismillahi raxmaan raxiim horta waxa weeye runtii marka loo hadlayo ilaahay laga baqayo waxa weeye guurtida iyo executiveka iyo golaha wakiiladu intooda heshiis bay ahaayeen waxay ku heshiiyeen isku korkordhiyay ku heshiiyeen hawsha sharci sameyntu way ka dhexaysa shuruucda badna waxaa soo curiya dawladda oo markaa waxaa ka ilaaliya baarlamaanka badna waxaa soo curiya baarlamaanka soo curiya hawshaas way ka dhexaysaa hawsha way wada gabeen marka hadda markii waktigii gaadhay ayay hadda farta isku fiiqayaan wakiiladii iyo dawladdii laakiin way ku wada socdeen oo waxaa kutusisaa mar alla markii dawladdan adtimi xukunka ayay markiiba ay u kordhisay baarlamaanka iyo guurtida oo labaduba ay yihiin inay wakti way dhacdabay kordhiyeen u kordhiyeen iyadana saasoo kale ka sugayeen markooda loo kordhiyo waxaa kaloo sameeyeen dawladdu wakiilada oo toban sano hore u joogay shan sanoo dheeraad qaatay ayaa haddana isdul saareen si ay haddana ay mar kale wada guuraan marka horta waa waa saddexda oor dambe waa heshiis way kala way isa guuriyaan isa guuraan ayay horta ku heshiiyeen laakiin waxaa weeye doonaya wasiirka bal waa kanoo imanka qolada madaansa commissionku waxay sameeyeen ten table ay maalin kasta garan ay sheegayaan maalin heblee waxaasaanu qabanina maalin heblee waxaasaanu qabanina saasay waxoodu samey timeline bay samayteen tobankan dheeraadkay ku darteen ilaa iyo guurti ku dartay waxaad qabanaysaan ead ku justify garanaysaan ay leeyihiin guurtu sa aawadeed aan uga dhigan oo cad oo de aynagu qancin karin anaga si holdriskiihi maxay tahay toban sanad iyo toban bilood oo la iska fadhiyo oon doorasho baarlamaan la qabanin in madaxweyne la qabanin hadday cala aqal ohaan lahaayeen war baarlamaankan uu ka dhamaaday shanta sano dheeraad ka joogta hala qabto june wigtaynta ha lagu qabto ay sameeyeen commissionku ka madaxweyne sidii aan sameynay two thousand five kii ha ka dambeyso afar bilood macquul baa ahaan lahayd laakiin aan iska fadhiyo oo sana iyo toban aan iska fadhiyo waa waxa weeye waa aan haddana isku mudaharaadno oo aan farka isku fiifiiqno marka anaga way noo siman yihiin
ku jawaab haddaba faysal wasiirku wasiirka ku jawaab ma kala saarayo labadu way xujaysan yihiin dalkina way xujaysan yihiin ummaddana way xujaysan yihiin waxaana weeye waxaa lagu heshiiyey inay saddexaasi heshiis ahaadaan ay ummadda dul fadhiyaan ummaddana dul fadhi maayaan bisha haddii maanta baa bisha labaatankeeda insha allahu tacaala haddaan danta qaranka la horeysiin oon magaranasa saddex saddexda qoloba lala xisaabtamin waxa weeye wadankan khalkhal buu gelaya waa tahay ku jawaab wasiirku hadday hay haye cukuse marka ugu horeyso walaal waxaan doonaya inaan kuu sheego dalkan sanadkii laba kun iyo saddexdii ama december laba kun iyo labiyo tobankii ilaa maanta oo aynu joogno waa labiyo toban sanadood saddex iyo tobankaa sanadood labiyo tobankaa sanadood shan doorashaa dalka ka dhacay marka waxaan u jeedaa oo keliya doorashooyinka somaliland waxay mar walba ku soo dhacayay dib u dhacyadaasaa ku dhacayay duruufahaasina inta badan qaar waxay ahaayeen imanayoo mujtamaca joogay iyo hoggaanka kolba joogay ama baarlamaan lahaa ama guurti lahaa ama dawlad lahaaba iyo xisbiyaba ay ku qancayeen talabaadna waxa weeye waa tahay lakin wasiir wasiir wuxuu ku weydiiyey gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee wadani waa gudoomiyaha golaha wakiilada
u kacan yari kaadi faysal ma maha micnaheedu maha qalad bay sameyn jiraan waan qalad ka sameynaa waxa weeye leesa leema barbataa anagu carad baan isku anaga kulmiye waan waxaan dadkii mudaharaad ka sameynayay dadkii dhaaranayay waha loo kordhin maayo maalin loo kordhin maayo qaladkii dawladihii hore sameeyeen inuu ka faa'idaysana ahayd laakiin in qaladkii la isticmaalaa uma uma umalayna inay dawladda ku helaysa gar moog tahay dawladii hore habsaami jiray dawladii kale habsaami jirtay anna waan habsaamay wax lagu wax lagu dooda maaha waxay ahayd inaan ka gaashaamano oo in wixii ku xumaa dawladda hore ku canaanan jirnay ean ku caayi jirnay inay iska fogeyna ahayd in yaraan kala qaado gudoomiyaha golaha wakiiladu muu ahayn hogaamiye xisbi mucaarad marka hogaamiye xisbi mucaarad oo imika tartankii adiya maraha suurtagal inay ku heshiiyaan iyo xukuumadda inay waqtigaadhigaan waayahay ogolaaday haddaba aan ogolaaday sharciga ujeediyay ogolaaday inuu inuu inuu speakerna noqdo mucaarna noqdo oo ku heshiisaha inaa wada kororsataan waayo dooda waxaan soo gelinayaa doctor saciid sheekh oo toronto ku jira saciid soo dhawow waad arkaysaa labada dhinac dhinac walba doodii dhinaciisuu xajisanaya maxay kula tahay adiga waxyaalaha ka socda somaliland bismi illahi raxmaan raxiim dhammaantiin waan idin waafaqaamaya dadka na dhegeysanayaba horta mashkiladda wadanka ka taagani ma aha mid iminka bilaabantay ee waxa weeyaan mid ku salaysan distoorka inoo yaala oo aan u dhisnayn habkii dimuqraadiyadda oo wax walba haddii beedmaayo bawarkii oo dhan hadday tahay booliiska iyo hadday tahay xeraaliyaha iyo hadday tahay maxkamadda lafteedii dhaqaalaheedii arrimaheedii ha-adihii ma garanaysaa dimuqraadiyaddu maaha in marka muddo la joogaba la vooteeyo ee waxa weeyaan habdhaqan dadka iyo dawladda iyo hawl hay-adaha kala duwan ka dhexeeya oo isla fargala oo wax walba ka wada socda oo qarannimada iyo qawaaniinta lagu ixtiraamayo iminka laakiin se aynu u naallaa waxa weeye hay-adihii oo mid waliba muddo dhaaftay oo weliba hay-addan guurta la yidhaahaa ay tahay muddada afkeedu mid aan hadee beedmaayo lagama soo kaban karaynin oo lix sanadood bay ahayd iminkana waxa ay maraysaa haddii beedmaayo dee afar iyo labaatan sanadood bay maraysaa intay meesha joogtay oo weliba dadkii la doortay aanay ahayn ee dhaqmayadu soo saareen oo aan reerihii lagu celinin ee la isdhexdhexlay ayaa waxa ay keentay in ay u tarjumaan distoorkii iyagu sida ay mar walba ay dan u arkaan iminka waxa ay ku saleeyeen kordhiskaasi in nabadgelye dara ay jirto nabadgelye darro marka ay wadanka la soo daristo waa mid loo wada jeedo oo dadkoo dham u wada taagan yahay oo la arkayo report dawladdu ay keenteen ma ay jirto oo aynu aragno la nashiray haddii bidmaayo waxay ku qiimeeyeenna waxa weeyaan wixii hore jiray wax ka wanaagsanba maanta jiro ahayd maarata goboladii barigu way ka fiican yihiin marka inay iska yidhacdaan caynkaasi horta ma ay haboonayn maadaama ay doorashadii qoladii qaabilsana ee commissionka ahayd ay yidhaahdeen muddadaas aan ku qabanaynaa inta kale waxa ay la tahay inaan loo baahnayn oo aan lagu qabanin sidaa awgeed waxay ila tahay in aynu u baahannahay intaynaan ka wada hadlin haddii beydmaayo maxaa xumaaday maxaa qalooqday in aynu ka wada hadalno oo horta distoorka inoo yaala siday inta ku taalla inaynu ku soconno maaha maanta waxa weeyaan dee beedmaayo waxaanu ku daaloonaynaa waxa weeyaan wakti baa dimuqraadi baanu nahay dimuqraadi baanu nahay dimuqraadi baanu nahay waynu riyoonaynaa dimuqraadi ma nihin waata waan kugu soo noqonaya distoorkeena saa ku dhisnayn baa inuu dimuqraadi waata waan kugu soo noqonaya doctor saciid waxaan doonayaa inaan su-aashan u bandhigo engineer faysal cali waraabe faysal dadka somaliland jooga iyo dadka dibadda jooga intaba way ogyihiin idinka mucaaradkiina xaaladiina iyo iyo sida ay tahay dadkuna waxay leeyihiin mucaaradkan dowladdan mar kasta ha cambaareeyaan ha ku dheganaadaan iyaga dhinacooda markay noqoto wax ka diyaarsan ama diyaar ay u yihiin ama haddii maanta la yidhaha doorashaa la qabanayo oo u diyaarsani ma jirto hortaan ku warare marka waad arkaysa waxaanu galay doorashadii waxaa magaranaysaa bilamis dhamaatay magaranaysa ingiriiska shan iyo afartan beri ayayay isku abaabuleen magaranaysaa asxaabtu oy kambeyn garaynayeen marka maaha asxaabtu inay af shanta sano ay ku jirto maaha kambeyn waxay asxaabtu sugaysa way samaysan institutions way dhisan yihiin halku xusbi waxu ka dhintay magaranaysaa arrinta ku xunta waxa weeye asxaabtu waxay soo saartaa m b a soo saarta wakiilay soo saartaa wakiilada saa ka ciyaara ra'yigii asxaabta oo halkaa dawladda jek ku sameeya anaga mushkiladna wahays waxa weeye wakiiladii baan ku shaqaynayn party linkii party linkii ku shaqaynayn policy ku shaqaynayn oo iska xaadirinaya madaxtooyada iska xaadirinaya markaasi halkaasi ka baxaysa macaaridkii shaqadiisa marka anagu asxaabaan marka laydaa doorashada way jirta waktiga la cayimo markaasaan is abaabulaa laakiin shantas bilood shanta sanood dante makaambeyn baynu ku jirina diyaar baana any time marka laydaa waxaa la qabanaya doorashadii waan is abaabulina dadku waa mobiliskareen marka marka waxaad leedahay xisbiyada somaliland ka dhisan xisbiyada ingiriiska in la mid yihiinoo shan shan iyo afartan cisho iyo iyo konton cishaba way ku diyaar garoobi karaan way ku diyaar garoobi karaan weliba anagu intaa marka marka ingiriiska intaa afartaas sano ee dawladda shaqeysa xusbi hadlaya ka maqli maysid waxaa hadlaya embiyadiiba oo hadlaya faysal waad mahadsantahay wasiirkaan doonayaa bal cukusa inaan weydiiyo wasiir shan sano ka hor adiga iyo faysal cali waraababa arrintan muddo kordhinta waad ka soo horjeedeen oo madaxweyne riyaale muddo kordhintiisii aad baad u diidanaydeen marka doodaasi aad xilligaadi iyo faysalba ku jirteen oo labadiinuba imika qadka ku jira iyo tan maanta la wado ee laga cabanaya maxay ku kala duwan yihiin wasiir horta waad mahadsantay walaala intaanan taa gelin waxaan doonayaa inaan mid caddayn ka bixiyo oo siciid uu ka hadlayey taasi waxa weeye horta dastuurka jamhuuriyadda somaliland waa ka imika aynu hayno dhaliisha uu leeyahay dhaliil la-aantiisuna waa arrin dalka oo dhan u taalla laakiin ku dhaqankiisa ayaa ina faran kolba dastuurka aynu hayno taasi waa qodob qodobka labaadna hay-addan golaha guurtida qodobada saddex iyo siddeetanaad iyo labiyo afartanaad ayaa awoodda u siiyey inay iyagu marka doorashooyinku ay suurto geli waayaan ay cayimaan waktiga dambe ee mudaxileedka inay kordhiyaan ta saddexaad waxay doorkan ku sababeeyeen horta wax gabadh guurtidoo qura farta loogu fiiqo anigu ma arkayo qaranka oo dhan hadday xisbiyada mucaaradkaa yihiin hadday komishinka doorashooyinka yihiin hadday golaha guurtida yihiin waxay isla garteen oo ay aqoonsadeen inaanay doorashadii waktigaa ku qabsoomaynin sababaana waa sababaha hore aan usoo sheegay markay intaa garteen golaha guurtida muxuu sameeyey komishinka doorashooyinku wuxuu yidhi kowda juun ee sanadka laba kun iyo lix iyo tobankaa lagu qabto golaha xisbiyadii m oo dhan kuwii muxaafidka ahaa xisbul xaakimkii iyo waxay isu yimi xisbiyadii mucaaradka ahaa waxay isla garteen inaanay taas yaro adag tahay bisha novembar bay iyaguna yidhaahdeen waxay ku dareen shan bilood iyo dheeraad guurtida muddadaa dambe ee laysla gartay bay afar bilood ku dartay maaha wax faysal u kaadi faysal u kaadi wax sabab may jirin
wasiirku ha dhamaystir waxa weeye markaad eegto qodobada kale oo dhan wata horta waxay daraal tahay commissionku yihiin inaanay doorashada waktigii qabsoomayn oo mida iyo waktigan xisbiyada mucaaradku ay iyo kuwa maxaafidka iyo xisbulxaakimku isla garteen ee november waqti jiilaala ku beegan ayaa keenaya sida ay sheegeen inay waktigaana cimilada eegeen waa tahay wasiir dadka ku dhegaysanaya waxay doonayaan in aad cudurdaar fiican u sheegtaan madaxweyne zealanyo markii uu xisbiga mucaaradka ahaa madaxweynihii ka horreeyey daahir riyaala meeshay isla gaadheen markay noqoto arrinta muddo kordhinta waa la ogyahay codkiisii baa bannaanka yaalla waa xaaraan buu yidhi in muddo kordhin la sameeyo marka bal waxaad noo sheegtaa doodaasi wakhtigaasi taagnayd iyo tan iminka waxay ku kala duwan yihiin walaal waxay ku kala duwan yihiin waxaan kugu yidhi xukuumaddan axmed siiraanyo waxay diyaarisay wixii iyada ku xidhnaa oo dhan xukuumaddu iyadu guddoomiyaha mucaaradka ee golaha wakiilada oo doorashada qeybtii xeerka dib u dhigay oo qeybtii xeerka diiwaangelinta dib u dhigay oo qeybtii magacaabidda komishinka dib u dhigay oo mid walba waktigeedii loo geeyey ma odhan karto kumanay daqsi karaynin inuu isagu sidaa yeelo waa tahay marka waxaan ku leeyahay mid ma ma aha waxaanu caashiqnay ama xukuumaddu caashiqday ama siraaya caashiqee waa duruuf waaqiciya oo ina hortaallo oo timid faysal si kooban adigu maxay kula tahay doodii hore iyo dooddan waxa weeye waxa weeye waa iska afrikaanka oo markii kursiga dibadda laga joogo wixii u ahaa dhibalka u ahaa ayaa marka kursiga fadhiista u noqda markaa lagama maarmaan markaa dilada u noqotay oon u macaanaatay jimar sharafta u xumeyd markii kursi aana ku fadhiyin waxay ku soodeeyaan ma jirto markaa waxaan u arkaa matasa garayn karayaane waxaan leenahay un anaguna ma ogolaanino wixii aad jiraysa diidisay inu kaa ogolaano iska ogolaano aynu ku meeleysan labadeen xusimaantale iyo diidnay baan leenahay waa tahay siciid baan soo gelinay siciid haye guurtidana waa inay dastuurka u hogaansanaato nabadgelyada darrada ay sheegtay jamhuuriyadda soomaalida waktigeedii waktigii wux meel soo hor soo maray waxay ahayd kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo lixdankii markii etoobiya dagaalka kusoo qaaday iyada oo weliba jilaal lagu jiro oo doorashada loo taagan yahay cabdirashiid cali sharbaarke oo waktigaasi prime minister aha wuxuu yihi gacantaana qorigeenu ku ridaynaa qaalintaan gacantaana waynu ku footeynayna doorashada dib loo dhigi maayo taa arrinta cilimka aynu maraynaana aad bay uga wanaagsan tahay oo doorasho waa la qaban karaya waktigeedii hase yeeshe eh waxa weeyaan guurtidu anigu waxa aan qabaa inay iyagu kordhisteen aanay cidna u kordhinin markay kordhistaanna waxa ay siidaan golada wakiilada oo ay dhahaan sanaad baanu ka dambaynaynaa dawladduna marka ay mucaaradka ahayd way necbayd axmed sinaanya wuu necbaa waxay la tahay haddaynaan distoora ku noqonin oo aynaan daacad ka noqonin wax Waa tahay.
walba oo aan guursi ka noqonin oo wakiiladu ka noqonin oo xukuumaddu ka noqonin oo he- hay-addiina kala saari lahaydna aanay shaqaynaynin imika waxa weeyaan dhibaatadu mid jirta Waa tahay.
unbay ahaan doontaa Waad mahadsantahay.
ciddii waloo lasoo diraystana waad mahadsantahay siciid Een, eh, wasiirkan ku noqonaya cukuse een, madaxweyne ku-xigeenka eh, saylici wuxuu eh, ka dhawaajiyey ama ku dhawaaqay in somalilan ay wada hadal la furayso een, xisbiyada mucaaradka si arrintan een, loo xaliyo Een, labaatanka may baa la ballamay maxaa markaa laga wada hadlaya waxa weeye horta een, ah, somaliland ayaa la wada yahay baaqan imika madaxweynuhu madaxweyne ku-xigeenku soo jeediyena waa dhaqan aanu leedahay jamhuuriyadda somaliland iyo shacbigeeda iyo siyaasiyiinteeda mucaarad iyo maxaafid iyo golayaasheeduba markaa muran yimaado ama isdabad yimaadaba waxaa qasab ah in inta laysu soo fadhiisto la wada hadlo marka waxaan anigu ku rajo weynahay marka laysu yimaado ayaa la isweydiin doonaa waxaa laga wada hadlayo meel baa laysla dhigi doonaa waana dhaqan ay leedahay waanan aaminsanahay inay wanaag ku dhammaan doonto saylici hadalkiisa wuxuu yidhi een, go-aankii guurtada lagama noqonayo marka maxaa laga wada hadlaya haddaan go-aanka laga noqonayn go-aanka guurtooda wuxuu ku yimi sharci haddii doodaa dood ka duwani ay jirto oo sharcigaba ha layska laaba odhanaysa de ma noqonayso in la qaato oo maxaan idhaahdaa laakiin waxaa laga wada hadlayaa waxa danta ku jirta iyo sidii loo gaari lahaa inay dalka doorasho ka qabsoonto n ee ee looga wada shaqayn lahaa waa tahay faysal haye halka halkaa markay idhaahdo Een, faysal baan soo gelinaya intaanan eh, siciidow soo gelin faysal haye adigu waxaad tidhahdeen waan soo dhawaynaynaa haye dhinaciina maxaa diyaar u tihiin waxa weeye horta saa uu sheegay wasiirku dee waxaan kusoo dhaqmi jirnay magaaladan saaye saa wadahadal iyo tanaasul arrintana dee madaxweyne xuseenku sheegayna waa waa waa go-aan dawladeed maaha keligii kumaha kelmadan dambuu kasoo daba tuurayna dee waa aad baan uga xumahay inuu sidii gogol ufadiyay haddana ilaa wixii laga noqon maayo taa buu ku degdegay ila tahay laakiin waxaan filayaa mar haddaanu is aragno oonu wada fadhiisano annagu reer soomaaliya waxaa noo caada ah inaan had iyo goor wixii danta aanu eh, dalka iyo ummadda tahay aanu horeysino Eh, waxaan ilaahay ka baryaya inaanan eh, way dawladda iyo guurtida iyo wakiiladu wada qaldan yihiin in insha allahu tacaala ilaahay iimaan kusoo celin doono oo dalka iyo ummadda ka nixi doonaan waa tahay taas hadday sameyn waayaana de wa- anaguna waxaa noo samaysan opshano kala noo samaysan oo wadamo wadooyin kala noo samaysan oo waxa la yidhi eh, ba- wax badsa wax kuwaa bay keentaa waxaan u malaynaya tobankaa sano toban sanadkaa kumishkana ay waayi doonaan ayaan ka filaya hadday faysal hadiida ka reebo hadiida ka reebo odaynimadaad ku waday kuwa Een, eh, faysal waxaad tihi opshano kalaan noo banaan een, hadday qa- jir qaadan waayaan oo ixtiraami waayaan oo qaadan waayaan sharciga iyo kala dambeynta wadanka iyo shuruuc qaadan waayaan waxaan anagu aragnaa labadan gur- go- goortooda uu sheegaya waa expired saa uu sheegay ninkaan aqoonyahanku dadkii lasoo doortay maaha afar iyo labaatan sanay joogaan waxoodu sharci maaha dawladda maanta si- maxaa axmed sina ayaa ayaa lix iyo labaatanka ka dhamaanaysa lix iyo labaatankeeda markay maanta ka dhamaato iyadana waxaa laga tashanaya dawladdii dalka gaarsiin lahayd muddadaa ay commission qabatay doorasho gaarsiin lahayd Mar- iyagana way u dhamaanaysaa saddex saddexdaba waan ka taqabisana saddexdoodaba way israacaya waa tahay een, siciid haye Een, eh, waxaan waxaan doonayaa marka horeysa inaan u sheego een, in ahaan ka sheego go-aanka uu gaaray guurtida inaanu qaynuun noqonaynin maxa- madaxweyne hoose exa mooyaane waxayna ku soo calmaalnay waxay ahayd isu tanaasul iyo is-afgarad inaanu waxii ay haddee beedmaayo shirka marka la iskugu yimaado la isku raaco inuu inuu hirgelin doono midda kaleeto waxa aan ku dari lahaa in sidaa dee adduunyadu ay tahay qof madaxweyneha ku doonad ha ahaadee haddii waktigiisu dhammaado legally wuu dhintay qofkaasi legally wuu dhintay se sharciyan wuu dhintay qofkaasi siyaasiyan buu u dhintay inuu meesha sii wada i- inuu haddii beedmaayo loo jeediyaa toona ma banaana ilaa duruufta la sheegayaa ay tahay mid haddii beedmaayo ummaddu ay usoo wada jeedo oo caqligal ah waa tahay een, wasiirkan doonaya inaan soo geliyo beesha caalamku dowladaha daneeye somalilan ee taageera ood ogtihiin xitaa doorashada lacagta ku baxaysa boqolkiiba shan iyo toddobaatan inay bixiyaan iyo qaramada midoobeyba go-aankan een, walaac bay ka muujiyeen waxayna eh, dabcan ku baaqeen in dhinacyadu ay ka wada hadlaan arrinta muddo kordhinta iyo doorashada marka haddaan madaxweynihii weli saxiixin ma dhici karta arrintaasi eh, inay culays ku noqoto madaxweynaha oo una go-aankaasi ku degdegin inuu saxeexo beesha caalamka iyo wadamada naga taageera doorashooyinka oo dhan waa loogu abaal hayaa waxaanu ugu haynaa mahadnaq waxaananu diyaar unahay mar walba sidii ay awalba gacanta uga geysanayeen taabagelinta iyo salbdhigida dimuqraadiyadda inay gacantii ay naga siinayeen naga siiyaan taasi waa mid meesha taalla laakiin marka tan oo kale joogto asal ahaan su-aashu waxay noqonaysaa cidda ay ka dhaxaysa ee tooska uga dhaxayso ee arrintani u taallaa waa iyo waana dadka reer somaliland waa tahay faysal baan soo gelinay faysal haye arrintaasi ku saabsan baaqaasi iyo warmurtiyeedka ka soo baxay wadamada taageera somalilan iyo qaramada midoobay waxay sheegeen in arrintani ay dhaawacayso imagekii ama muuqaalkii somalilan haye dhinacaada horta waxa weeye marka hore sa wadanka somalilan horta annagaa samaysanay gacanteena ku samaysanay nimankan international community berdhaweytay waxoogana siisiyaan ilaa haddana waajibaadkan kuna nala mariyaan waanu ixtiraamina laakin waxaawaa waxoogayna siisiyaan talada tala taladana siiyaan waanu ixtiraaminaa laakin saa uu sheegay wasiirku taladu anaga noo taalaa anagu manhigii soomaaliya soomaaliya iyagu xukumaan anaga waxay nagu leeyihiin talo iyo maqa waxayna tari karaan arrinta waa arrin somaliland u taalaa weeye inama soo farigelin karaan saa uu sheegay wasiirkuna insha allahu tacaala intaan isku noqono ayaan wax khayr qabaa oo dadkayga iyo dumarkayga ka farxiya soo saari doono insha allahu tacala laakiin doorashada somaliland gacantay ka geystaan faysal waad ogtay soo maha inay boqolkiiba shan iyo toddobaatan bixiyaan adeer waxay naga bixiyaan waa saddex iyo toban milyan ba weeye waxa weeye intay soomaaliya siiyaan wal aragta bilyan isba ku baxa saddex iyo toban milyan nagu dictate gareyn maayaan laakiin way wanaagsan yihiin waana soo dhaweyneynaa saan uga naxeen baan uga naxnay guurta waxay samaysatay ay ku dhaqaaqday waa maalin madow waatan idhi laakiin somaliland soomaaliya ka duwantah anaga lanooma dictate gareeyo anaga lanooma dictate gareeyo annaga waxaan yaaqasanaa lakin waan jecel lahay inay in nala shaqeeyaan waa tahay siciid baan doonaya inaan kelmad siiyo kadibna barnaamijka xalka su-aashii ugu dambeysaan geli siciid haye si kooban waxa weeyaan adduunyadan ina caawisaa waxba inaga inaguma qasbayaan ina aynu waxay doonayaan samayno laakiin waxa ay leeyihiin heshiiska lagu saddex xisbi dhaqan ay awalba ku heshiiyeen hala hala hirgeliyo waxaynu ognahay in dawladahaasi hadday tahay e u da iyo hadday tahay dawladaha gaalgaarba waxa ina siiyeen ictiraaf dadban waa inala macaamilaan wasiiradooda inoo yimaadaa haddii beed maayo waa inala hadlaan talooyinkeena qaataan waxna way inugu kordhiyaan ictiraafkaa dadban haddii aan la samaynin imika wax lagu wada heshiis yahay saddex xisbi qaran waxa ay yidhaahdeen waanu kala noqon doonaa heerkii aanu kula macaamileyna somaliland hadday inagala noqon anu wax badan baa inagaga mur inagaga lumaya waxaa la yidhi dantaada masale ayna waa loogu seexdaa waxa weeyaan ino inoo dictate garayn maana waxay leeyihiin xukuumaddu yaanay u dictate garaynin mucaaridka ee mucaaridkii xukuumaddu ay ku heshiiyaan waxa ay haddii bayd maayo doonayaan inay doorashada wakti ay qabsoomayso iyo waxay doonayaan inay qabsaanba waa tahay waad mahadsantahay su-aasha barnaamijka ugu dambeeyaan gudagelaya wasiirkaan siinay wasiir haye xalku muxuu yahay xalku waa sidaa uu guddoomiye faysalba kuu sheegayey reer somaliland way dhaqan bay u leeyihiin waxay dhaqan u leeyihiin oo jamhuuriyaddani ku jirtaa waa wadahadal waa tanaasul waa isqancin waa ixtiraamka qarannimada somaliland iyo dastuurkeeda iyo jiritaankeeda muran yar oo maalmo ku simanna qarankani waxba ku noqon maayo dadkiisuna uu ka koran yahay talabaadna waxa aan doonayaa inaan ugu dambeyn ba idhaahdo halkan waxaynu taaganay maalmihii farxadda inoo lahaa waa maalmihii xorriyadeenna waxaan leeyahay somaliland sideed iyo tobanka may wadahadaladeena inagoo wadanayna oo gacantaa ku wadana xorriyadeennaana aan u wada dabaal degno inagoo isu dhan oo iska ilaalinayna cid kasta oo carqalad inagu keeni karta waa tahay waad mahadsantahay wasiir hadalka barnaamijka u dambeeya dhinaciisa waxaan siinayaa faysal cali waraabe faysal haddii mar walba doorashada somaliland ay dib u dhacayso ma is leedahay in dastuurka wax laga bedelo ayay tahay oo muddada xilka madaxweynaha laga dhigo muddo ka badan shan sano oo ilaa toddoba sano la gaabisiiyo maya waxaan jecelnay insha allahu tacaala inaanu dastuurkaya dib u eegno waxyaalaha wadatasha kusoo dari doono markaan ku heshino muddada udhacaysa foodku waxaa arrimo badan oo ah inaan review garayno oon dib u eegno waad ogtahay ka maraykanka laba boqol sana hortee la sameeyey ilaa imika amendment baa lagu sameeyaa markaa waanu hagaajisana insha allah dimuqraadiya waan adkeyn doonaa qaladaadkan ka dhacayana saan uga hortagno waxaan doonaa inaanu distoorkee ku cadaynaa eritrigaas oo kale
waad mahadsantahay barnaamijka hadalka u dambe waxaan siinayaa doctor siciid sheekh siciid maxaad kula talin lahayd maamulka siilaan iyo madaxweynaha iyo mucaaradkaba hadalka barnaamijka u dambeeya waxaan kula talinayaa madaxweynaha in uu dastuurka u hogaansamay isaga laftiisu mucaaradkana mucaaradka waxa aan leeyahay waa inay iyaguna ay usoo jeed ahaadaan qaar soo jeeda oo danta ummadda oo qura ka hadlaya laakiin aan wax gaarah iyo wax garanaysa dee been maayo xisbigooda u gaara amba iyaga isu gaara in aanay ku dhaqmin aad iyo aad baad umahadsantihiin cabdilaahi maxamed daahir cukuse wasiirka warfaafinta somalilan injineer faysal cali waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka iucid iyo doctor siciid sheekh maxamed oo ahaa aqoon-yahan degan magaalada toronto saddexdiinuba mudanayaal aad baad ugu mahadsantihin inaad barnamijka igala qayb gashaan
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaya barnaamijkeenii faaqidaada toddobaadka oo aan toddobaadkanna ku eegaynay muranka siyaasadeed ee ka dhashay muddo kordhinta loo sameeyey madaxweynaha iyo golaha wakiilada somalilan intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaya barnaamijkeenii faaqidaada toddobaadka oo aan toddobaadkanna ku eegaynay muranka siyaasadeed ee ka dhashay muddo kordhinta loo sameeyey madaxweynaha iyo golaha wakiilada somalilan intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waxaan guud ahaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo